sida aad la socotaanba waxa maalmahan ka taagnaa gobolka muxuu aha togdheer iyo gobolka oodweyne labadaaba dhibaatooyin badan baa ka dhacay waxaa dhibaatooyin badan loo geystay oo la xidhxidhay oo guryahoodii loogu dhacay oo caruurtii sakdii dhexe labadii loo daatay ninkii ahaanti nin madaxda sare ee waddani ka mid ah oo la yidhaaho guuleed guuleed daahir samatar horena u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka gobolka togdheer gobolkiisii uu deganaa uu guriga ku lahaa uu carruurtiisa kula noolaa ayaa sakdii dhexe loo daatay sidii dugaagga loo dhacay carruurtii yaryarayd suuxdin bay weli ku jiraan sidaa t v-gaba oo ay u sheegtay gabadhii dhashay gurigiina la baabiiyey lana soo qaaday berbere lagu soo xidhay saldhigeeda maantana sidaa la sheegayo loo gudbinayo madheera ninka muwaadinka ah ee madaxda xisbiga ka mid ah salkaa loo geystay baan aad iyo aad u cambaaraynaynaa waanan ka xunnahay waxaanan ugu baaqaynaa dawladda inay inay ka noqoto oo ay ninkaas sida ugu dhaqsa badan ugu soo celiso xorriyaddiisii ay ugu soo celiso baan leenahay waxa kale oo iyadana cambaarayntayada ka mid ah in loo diiday markii waftigii wasiirka madaxtooyadu kormeerka ku meeyey oodweyne xildhibaan ka tirsan waddani oo deegaankiisii jooga oo shacbigii doortay hor jooga ayaa loo diiday inuu hadlo markii dadkii buuqeenna xabad ayaa lagu bilaabay marka waxaan leenahay distoorkii dalkani miyaa la laabay mee distoorkii mee xuquuqdii muwaadinku mee xaqoodii xuquuqdaasi way luntay waxa kaloo cajiiba oo wax lala yaabo ah niman la yidhaaho aarariyo ciidan loogu taray argagixisada oo dawladda ingiriiskuna fangarayso oo kharaska ay ka bixiso in ay kaso inay ka wareegtay halkii loogu talagalay oo ay ku soo noqdeen inay dadkooda laayeen ay habeenkii u daataan carruurana kuba dhinteen saskii ay ka qaadeen dhacaal maalin walba sidii waraabaha loo dhacayo ay carruurana ku dhinteen kuwaa qaarna weli suuxsan yihiin marka iyagu waxaa loo yaqaanaa ciidanka arar uda loo yaqaanaa laakiin somalilan maanta waxay u taqaanaa ragga reeraha u dhaca ayaa u taqaanaa ee habeenkii u daata ayaa magacooda somalilan maanta u taqaanaa marka waxaan leenahay xukuumadda waxaan leenahay sharciga ku soo noqda waxaan leenahay xuquuqda ilaaliya waxaan leenahay gafafka noocaayo wuxuu keenayaa waddanka ayuu khalkhal ku ridayaa nabadgelyada ayuu xumaynayaa marka waxaan leenahay falalka noocaaya waan ka xunnahay in loo geysto in ummadda sidaa loogu ciyaaro waan ka xunnahay in taageerayaasha ama mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka gaar ahaanna lagu joogsado oo sharci darro loo maro oo xabsiyada loo taxaabo aad iyo aad baan u cambarayna haddaan xisbiga wadaninahay xukuumadda waxaan mar labaad u soo jeedaynaa in loo soo celiyo sharabtiisii iyo xaqii iyo xuquuqdiisii muwaadinkaa sida sharci darro ah loogu xidhay saldhigga berbera ee maantana looslabo in la geeyo madheera waan ka xunnahay hala sii daaya baan leenahay waxaan shacbiga somalilan baaq ugu diraynaa shacbiga somalilan inuu ilaashado nabaddiisa nabadaan wax ku nahay nabaddiina ilaashada ha ku dayanina xukuumaddan sharciga jebinaysa ee xukuumaddan xukuumaddan xaalad abuurka ah waxay uga jeedaan annagu ma garane xaalad baa la abuurayaa xaaladahana waxa ka dambeeya waanu garanaynaa ee jahawareersan ha ku dayanina ha la ilaashado nabadda sidaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa war saxaabadeedkayga